إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد درسيgeennii xalay xadiidkii ugu dembeeyey min xadiidi caaئiشha radia allahu canha qaalad kuntu anaamu bayna yaday rasuulillaahi salى اllahu عalayh wasalam warijlaaya fii qiblatihi faidaa sajada khamazanii faqabadtu rijlaya caaisha markay sheegtay nabiga sala allahu calayh wasalam habeenkii salaatuleylka markuu tukanaa hortiisa inay seexo jirtay marka uu doonaayo meesha lugaheedu ku fidsan yihiin inuu ku sujuudo nabiga sala allahu calayh wasalam waa qanjar ufa jiray lugahay ka laabi jirtay markaa markuu istaagana waa ku fidsan jirtay ciladana waxay ku cudur daaratay walbuyuutu yowma-idin laysa fiiha masaabiix guryaha maalinkaas ma lahayn faynuusyaal waktigaas guryaha nal iyo faynuus ma lahayn hadalkaas macnaheedu muxuu yahay hadalkaas macnihiisu wuxuu yahay sidaa uu yidhi alcalaamatu ibnulmulaqin waxay ula jeedaa wuu yidhi araadad bihi alictidaar an cadami qabdiha can cadami qabdihaa rijleeyahaa cinda sujuudihi calayhi salaatu wasalaam waxay ka cudur daaraneen nabiga sala allahu calayh wasalam markuu sujuudda u soo hoobana maxay lugaha uga laabi weyday oo ay nabiga ugu dhibaato geliday inuu asagu qanjaruufto taasay ka cudur daaraneen oo ay leedahay uma jeedin guryuhu mugdiyay ahaayeen waxay ku cudur daaranee huu yidhi waxa weeyaan bidulma mugdi guryuhu mugdigay ahaayeen xaysu laa daw-a filbeyt guriga wax iftiima laguma arag haddii lagu arki lahaa nabiga sala allahu calayhi wasalam uma aysan baahideen inuu hadba fartiisa ku taabto ee markuu sujuudda soo aadayay lugaha ka laabi laheed macnuhu waa saas wey wakadaalika xadiidkii aan kalo kolka ka sheegno saxiixulmuslimka ku sugnaa xadiidkii saxiixmuslimka min xadiidi caaisha oo ay tiri caaisha faqadtu rasuulallaahi sala allahu calay wasalam leylata min alfiraash habeenaan rasuulka sala allahu calay wasalam gogosha ka waayey markaasay waxay tidhi faltamastu waa raadiyey meelahay taataabane uma jeedo fawaqacad yaddii calaa batni qadamayhi labadiisa cagood meeshooda cad ah calaa cashaydu ku dhacday tiri anoo raadina asnaa sariix muxuu tusaa guryuhu inay mugdi ahaayeen oo aysan nabiga u jeedin saasuu tusaa waa cadyihi axaadiistaas waa badan tahay sidaasay ku cadda axaadiistaas waxay tuseen xadiiska been abuurka oo dadka gabal sheegaan inuusan sal lahayn oo ay leeyihiin nabiga sala allahu calayh wasalam waxaa laga abuuray nuur oo waxay leedeen guriga hadduu soo galo qorax oo kalu ah meel qoraxu joogto ma loo baahan yahay faynuus faynuusaan waayey ay ku cudur daaratay meel qorax ama nal ku shidan yahay qofka saas ma lagu raadiyaa taabo bal meel ku jiro ma lagu raadiyaa laguma raadiyo gurigu mugdiyuu ahaa nabiguna waa ku jiray sala allahu alay slam nabiga markaa ilaah siraaj uu ku tilmaamay qorax wuxuu ku tilmaamay nuur laakiin nuurka iyo siraajka lagu tilmaamaa waa macnawi macnaheeda waxa weeyaan ilaahay baa doortay ilaahay baa fadilay hanuun a alla u soo dhiibay hanuunkaasoo xaqa iyo baadilka kala caddayna saas weeye nabiga waxa lagu tilmaamay sala allahu alay slam ee macnaheedu maahan nal shidan oo kalu ahaayo sidaa nalkaa u iftiimayo guriga markuu soo galo uu nal noqona maaha waa kale xaadiis marka nabigana aabbe iyo hooyaa dhaleen oo aabbihiisna cabdullaahi aa la dhihi jira waa layqin hooyadiisna aamina labadaasa ilaahay ka dhex abuuray nuuraa laga abuuray waa been abuur nabiga sal اlahu alay slam nuurkiisa iyo iftiinkiisu macnawi u ahaa macnaha cilmi iyo hanuun uu xambaarsana ilaahay u soo dhiibay iyo doorasho ilaahay waa macne ee maaha sidoo qoraxda iyo dayixu iftiimi jira maaha baabun jaamicun haadaa midkaanu baabun waa baab jaamicun oo kulminaya axaadiis badan baabkan axaadiis kala duwan ayuu musanifku ku jamciyey oo axkaamta salaada wax ka mida sheegaya alxadiidu haani cashara bacda almia xadiidka toban iyo labeeya boqol ka gadaal marwiyu waxaa laga wariyay can abi qataadata bni ribciy alansaariy abi qataada bni ribciy alansaari radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa dakala axadukum qof inin ka mida markuu soo galo almasjida masjidka falaa yejlis yuusan fadhiisanin xataa yusalliya ilaa uu tukado ragcatayna laba ragco saasaa nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam qofka masaajidka markuu soo galo yuu fadhiisan ilaa laba ragco uu tukado labadaas ragco waa salaada lagu magacaabo taxiyatu lmasjid xataa imaamkoo khudbada akrinaa haddaad timaaddo waa in aadan fadhiisan ee labada ragco aad tukado fudaydana sidaas weeye marka xadiidkaas waxaa laga qaatay masaajidku waa baytullah waa ka duwan yahay guryaha kale guryaha kale markii la galo waa layska fadhiisan karaa beydkan alle qof kastoo muslima soo gala waa inuusan fadhiisan ee uu tukado laba ragco laba qof labadaas ragco waa ka dhacayaanoo lagama rabo laba qof midka koobaad waa khadiibka khadiibka markuu soo galo sunno ma ahan inuu laba ragco tukadaa sunno maaha waxaa sunno ah inuu mimberka koro oo khudbada bilaabo mimbarku iskaga fadhiisaa markii la dimana khudbadu akrina isaga sunno maahan inuu markuu soo galo tukadaa waa khilaafu sunna sunnadii nabi ma ilaa nabigaa khudbay jiri sala allahu calay wasalam mana tukan jiri markuu soo galo laba ragco qofka labaad oo labadaas ragco ay ka dhacaysaa wuxuu yahay qofkii soo gala ayadoo salaadii faradka la tukana ayadaas faradka ahu wax ka tukana ayadaana uga filan labadii ragco ayada u noqonaya weliba xataa haddii uu qofku soo galo ee salaad kale xataa uu tukado waa u waa u noqonaya taxiyatu masjid oo maalan duurkiyaa la adimay masaajidkaa timi duurka la afar ragcaa ka horayda afartii ragcaad iska tukata khalaas waa tukata ayagaasaa kuu noqonaya salaada subaxoo la adimayaad masaajidka timid labadii ragcoo sunnadaad ka horreydayaad tukatay waa kuu noqonaya taxiyatu masjid waa noocaas marka kaliya meesha waxaa raba inaadan fadhiisan adoo tukan inaadan fadhiisan labada ragco ma waajiba mase waa sunno ahlucilmiga gabal ayaa waxay ku tageen inuu waajib yahay laakiin waa yar yihiin ahlucilmiga maray inay waajib yihiin agarka ahlucilmigu waxay mareen inay sunno tahay labadaas ragco imaam nawowi wuxuu yidhi innahu ijmaacu lmuslimiina yacnii annahumaa sunnataani wuxuuba yidhi asagu waa ijmaacii muslimiinta saasuba yidhi inay sunno yihiin labadaas ragco oysan waajib ahayn xaafidkuna fatxulbaariga wuxuu yidhi watafaqa watafaqa a'imatu lfatwa imaamyaalka fatwadu waxay isku waafaqeen calaa ana alamra fii daalika linadbi amarkaa nabigu amray oo uu yidhi ha tukado qofka markuu masaajidka soo galo inuu sunno yahay amarkaasu ibnu daqiiqulciid wuxuu yidhi wanaqala wa nuqila can bacdi nnaasi annahumaa waajibataani culummada gabal dadka gabala laga sheegay oo laga soo raray inay yidhaahdeen waa waajib saasuu yidhi ibnulmulaqi wuxuu yidhi wahiya sunnatun biijmaaci lmuslimiin waa sunno sida muslimiintu ku ijmaaceen marka khilaaf yar ahlucilmiga gabal sheegeen agarka culummadu waxay mareen inay sunno tahay qaarna waa kuwaas ijmaacayba ku tilmaameenba marka labadaas ragc qofku waa inuu tukado haddii qofku masaajidka markuu soo galo uu ishalmaamoo fadhiisto ama uu ka jaahil yahoo fadhiisto loo sheego kama tegina waa inuu inta istaago labadii ragcad tukado taasna waxaa u daliil ah xadiidka jaabir ibni cabdilaahi nabigoo khudbo akrinaa sala allahu calay wasalam bukhaari muslim xadiiska wariyeen nabigoo khudbo akrinayuu soo galay nin la dhihi jiray sulayd alkhadafaani maalin jumca iyadoo nabigu khudbayna waa fadhiistay nabigu wuxuu ku yidhi yaa sulayku qum farkac ragcatayni watajawas fiihimaa sulayd istaag laba ragcad tuko fuudeena ilaa khudbadiya socotee marka xataa hadduu fadhiisto qofku kama tegin salaaddii waa inuu istaago oo uu tukado alxadiiu haani cashara alxadiiu haalia cashara bacda almia xadiidkaa saddex-iyo tobneeya boqol ka gadaal haadaa maxalu rawa albukhaariyu wa muslimu can zayd bni arqam bukhaariya muslim waxay ka wariyeen zayd ibni arqam radia allaahu canhu saxaabiga la yidhaha zayd ibnu arqam waa zayd ibnu arqam ibni zayd ibni qays ibni nucmaan alkhasraji alansaari zayd ibnu arqam ibnu zayd ibnu arqam ibni zayd ibni qays ibni nucmaan waa ansaari waana reer khasraj gazaa maca rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam sabca cashara qaswa toban iyo toddoba duulaan oo nabigu gaalada uu la galay ayuu kala qayb galay nabiga salى اllahu calayh wasalam waa saxaabigii markii ra-iisu munaafiqiin munaafiqii ahaa cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul markii uu yidhi lain rajacnaa ila اlmadiinati layukhrijana alacazu minha al minha aladal haddaan ku laabanno magaalada madiino ninka cizada badan wuxuu magaalada ka masaafiri doonaa ninka dulliga badan ninka cizada badan asagaa iskula jeeda ninka dulliga badanna wuxuu ku tilmaamaa waa nebi moxamed sala allahu alay slam munaafaqaas cabdullaahi bnu ubay marka markii uu sidaas yidhi waxaa maqlayay saxaabigaanu ahaa zayd ibnu arqam markaasuu inta orday uu nabigu u sheegay sala allahu calay wasalam nabigu markuu u sheegay odayaashii ansaareed waa loo yeeray cabdullaahi ibnu ubay waxaa lii maxaa kuu dhacay xayta waxaad ku hadasha war wiilka yar waa igu been abuuranaya waxaas kuma hadlini ila waa munaafiq waa inkiray markaasaa zayd ibnu arqam lagu soo jeestaa l odaga maxaa ku daba dhigade ka leexato odaga maxaad warka uga soo sheegay ila waa kan ma ogole aad uu u murgay saxaabigii laakiin si sariicoo deg dega rabbulcaalamiin hadalkiis inuu run ahaa u soo dejiyey aayadaha qur-aan soma jeedin ee ilaa qiyaamu saaca la akrinayo oo sheegaya hadalkii uu ku hadlay cabdullaahi ibnu ubay ilaahay isagana ku fadaaxeeyey uguna gargaaray zayd ibnu arqam aayadahaasaa ku soo degay rumayn ilaahay u rumaynaya hadalkiisa meeshaasaa kurbadii alla uga fayday saxaabigaas jaliilka ah kuufo ayuu degay kuufuuna ku dhintay lixdan iyo lix ama lixdan iyo sideed hijriyadu markay ahayd lixdan iyo lix ama lixdan iyo sideed khilaafkaasaa ku jira can zayd bni arqamin radia allahu canhu qaala zayd ibnu arqam wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahay natakallamu inaan ku hadalno fi salaati salaada dhexdeeda awalkii islaamka salaada dhexdeedaan ku hadli jirnay yukallimu rajulu ninku wuxuu la hadlaa saaxibahu saaxiibkiisa walxaal huwa rajulku wuxuu hadlaa ilaa jambihi saaxiibkiis dhinaciisa uu ku sugan yahay fi salaati salaada dhexdeeda uu kula hadla qofku qofka saaxiibkiisa ee garabka ku haya salaada waa uu la hadli jir salaaddu imaana maalan iyadoo la tukanayo markaasuu le maaqa ragcad ma siinayda toba rag kalaas waa la wadana awalkii islaamka waa bannaaneed sidaasu nabigaa tujinayey sala allahu calay wasalam sidaasu waa bannaaneed awalkii islaamka saas aheed ninku qofku saaxiibkaasoo garabka ku hayuu la hadla waa u banaaneen kunaa waxaan ahay natakalamu kuwa ku hadla fi salaati salaada dhexdeeda yukallimu rajulu ninku waa la hadli jiray saaxiibahu qofka saaxiibkiisa walxaal huwa rajulku ilaa jambihi saaxiibkiis dhinaciisa uu ku sugan yahay ama walxaal huwa saaxiibku ilaa jambihi dhinaciisa uu rajulka ku sugan oo huwada aada saaxiibka u celido sidaasaana fiican dambe fii salaati salaada dhexdeeda ayuu kula hadli jiray xataa nasalad ilaa ay soo degtay wa qumuu istaaga lilaahi ilaahay dartiisa u istaaga qaanitiina xaalatiin kuwa aamusan oo khushuucsan aayaddaasaa soo degtay aayaddaasu markay soo degtay fa umirnaa waxaana la amray bisukuuti aamus oo hadal qof banu aadana lala hadlo laga aamuso wa nuhiinaa waxaana nala ka reebay canilkalaami hadalkii marka wuxuu tusaa xadiidku xugun sharciga ka mid ahaa oo awalkii hore sugnaa in la nasaqay awal waxaa bannaaneed in la hadlo salaadda dhexdeeda waa la nasaqay xukunkaas xadiidkan bukhaariya muslimaa ku tusa sunnada nabigana sala allahu calayh wasalam qur-aanka ayadaa caddayda ayadaa fasirta sunnada nabigu sala allahu calayh wasalam loogama maarmo qur-aanka fahamkiisa sunnada saxaabi hadduu yidhaahdo umirna iyo nuhiina qowlka raajixa waxay tahay waa xadiid marfuuca sababtoo ah nabiga ayay amarka ka qaadan jireen saxaabadu iyo nahyi marka waxau xadiidkaas la macno yahay xagga xukunka rasuulkaana amray iyo rasuulkaa naga reebay low xukmu rafciya la idhaah waxay la mid tahay iyagoo nabiga u nisbeeyoo yidhi rasuulkaana amray rasuulkaa naga reebay xagga xukunka xadiisku saasuu noqona saasuu noqona marka rasuulkaa amray rasuulkaa ka reebay rasuulku wuxuu amray inay aamusaan wuxuu ka reebay inay hadlaan sidaas weeye sidaas salaada khushuuc a laga rabaa xaafid ibnu xajar wuxuu baraarujiyey lafdiga ah wanuhiina can ilkalaami intaas bukhaari ma warine muslimaa wariyey wanuhiina can ilkalaami lafdigaas imaam muslimaa saxiixiisa ku wariyey bukhaari ma warin wuxuu yidhi wadakarahaa saaxib alcumdati walam yunabih axadu min shuraaxihaa calayha shiika cumduu waa sheegay bukhaari iyo muslim axaadiis ay isku waafaqeen isagoo sheegayuu ku daray wanuhiina can ilkalaami shuraaxda mid ka miduhuna ma baraarujin waa in la baraarujiya marka intaas muslim ayaa la kale muslimaa la kale culummada muslimiintu waxay ku ijmaaceen haddii qofku salaada uu ku dhex hadlo oo uu qof la hadlo asagoo camdi oo u kasay oo aan ahayn khadda carabka uga dhacay halmaan aan ahayn caalimna aho og hadalku inuusan bannaanayn salaadiisu waa ay ka buraydaa culummaduna saasay ku ijmaaceen marka laga reebo salaada maslaxadeeda hadduu u hadlo oo qof ula hadlo culummada gabola qabaan inaysan ku burayn oo a'immada maalikiyada ka mid waxaa kaloo culummadu ka soo reebeen qof muslim ah haddii uu badbaadinayo qof indhoolaha ceel ku sii socdo ku dhici raba war ceela ka horeeya ka istaag hadduu yidhaha ka buri maydo qaaraa yidhi qaaraa yidhi ka buri maydo marka aduu aqwaashaasa culammada gobol sheegaan maahane si kale qofku qof hadduu ula hadlo waa ay ka burayda hadduu laakiin jaahil yahay ka buri may oo maxaa tusa xadiid saxiix muslimka xadiidkii mucaawiya ibn alxakam asulami wuxuu yihi salaada iyadoo lagu jira uu hindhis ninaa hindhisay asagu ma hindhisin nin kaloo saxaabiya hindhisay markaasuu yidhi yarxamuka allaahu yarxamuka allaahuna waa la hadlid kaaftaasaa kaafulkhidaaba allaha kuu naxariisto wey markaas ayay saxaabadii saas isha ugu gubeen ilaa lama hadli karo salaadaa lagu jira markaasuu wuxuu yidhi waafakla umaya maa shaanukum tanduruuna ilay alla hooyadeeya iweyd warra maxay ga soo fiirinaysa salaadiina ku jira saxaabiga maxay ga fiirinaysa marka haddana saasay ay bawdooyinka iyo ay dharbaaxeen duu markii dambe waa faham waa aamus salaaddii markii laga baxay nabigu wuxuu u sheegay salaada waa dikri alle hadalna laguma dari karo ma dhihin ku celi salaadda maxaa jaahil u ah marka qofkii jaahilkaa kama buraydo wakadaalika qofkii asagu carabku hadal uga dhacay oo aan hadalka u qastinna kama burayda si kale qof haddaad ula hadasho waa kaa burayda alxadiiu raabica cashar bacda almia haadaa maxalu rawa lbukhaariyu wa muslimu bukhaari muslim waxay ka wareen can cabdilaahi bni cumara iyo wa abi hurayrata radia allaahu canhum ilaahay abu hurayre iyo cabdullaahi bni cumar iyo aabbihiis cabdullaahi oo cumara saddexdaba allah ka raalli noqdo canhum saddexdaas wey jamac can rasuulillaahi waxay ka wariyeen sala allahu calayh wasalam annahu rasuulku qaala inuu yidhi idashtada alxaru kulaylku markuu adkaado faabriduu qaboojiya cani salaati salaada kulaylku hadduu darnaado waddamada gobol kulaylku aad u adagya oo meel adagu gaara oo qofku hadduu soo aado masjidkii uu aad u dhibtoonayo wakhtiga duurkii haddii uu xataa salaaddii tuka is yidhaahdo waxaa dhici karta khushuuci inuu waayo kulaylka iyo dhibaatada haysata marka wakhtiga sidaasoo kalea iyo meelaha gobollada sidaasa oo kulaylka adag uu ka jiro salaada duur qaboojiya oo dib u dhiga wey macnaheedu awalka in laga tukada afdalku ahaa nabiguna sala allahu calayh wasalam awalku ka tukan jiray waa nagii soo ogaanay laakiin haddana ilaahi weynaa tanuu jireeyey oo wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam qoraxdu markay aad u kululaato oo kulaylku u darnaado qaboojiya qaboojiya salaada waa salaada duhurkii waa salaada duhurkii qaboojintaas waxaa loola jira xoogaa dib loo dhiga inta kulaylka uu jabayo laakiin aakhirka waktiga la gaarsiimaya iyadoo wakti fiican u ka haray ayaa la tukana sidaas wey taasna waxay ku tusaydaa diinta islaamku inay tahay mid fudud oo naxariis ku dhisan maqaasida shareecadana ay ka mid tahay nafta in la xifdiyo oo dhibaatada laga xifdiyo sidaas ayuu ku tusayda nabigu wuxuu ihi fa ina shiddataxari kulaylka darnaantiisu min fayxi jahannama naarta jahanama kulaylkeeda xaggeedu ka ahaada marka qoraxdu ay aad adduunka u kululaanaydo oo aad kulaylku dhaca naarta jahanamaa neefsata neeftaas ay neefsatay weeyo waxa aad u kululaanaydo taasna markaa waxay ku tusaydaa naarta jahanama waa abuuran tahay haddeeray makhluuq tahay oo abuuran tahay oo diyaarsan tahay rabbigan ka magangelayna ma ahan hadda kadib in la abuurayo mu'miniintana ilaahi weynaa wuxuu ku tilmaamay yu'minuuna bilgayb aladiina yu'minuuna bilgayb shayga aysan u jeedin alla iyo rasuul markay sheegaan waa rumaystaan ee caqliyaad ugama hor tagaan caqliyaad kama hor keenaan nabiga waxaa ka sugan inuu yidhi ishtakat innaaru ilaa rabbihaa naartaa rabbi u dacwootay oo tira rabbiyo gabalkeeya gabalka kala gubay faadina lahaa binafasayn laba neefsi ayuu u fasaxay nafasun fi shitaa inay neefsato waa waktigan aan hadda ku jirno shitaada diraacda oo guga ka horayda wey waa waktigaas waa ay neefsataa iyo waa nafasun fi sayf iyo waktiga xagaaga ahoo guga ka dambeeya inay neefsato marka marna waxaa neefsanaya naar qabow inay wax ku cadaabto loogu talagalo qabow daran e adduunka meelo ka mida ka dhaca marna waxaa neefsanaya kulaylkii markaasaa waxaa dhacaya kulayl aad u daran waktiga shitaaga waktigan oo kale qabow ah meelaha gabal dhaca waktiga sayfka la gaarana maxaa dhacaya kulayl aad u daran kulayl aad u darana dhacay marka waa labada waqti oo ay neefsato labada waqti oo ay neefsato الحdيiث الخامس عشر بعد المئة hذا محل rwى البخاaري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس بن مالك وxuu hi قال رsuuل الhi رasuulka aلا yihi صلى الله عليه وسلم ma نaصya qofkii halmaama صaلاaةa صaلاad falyuصaلihaa صaلاada ha tukado إidaa ذakrha markuu xasuusto lاa كفاaرaةa wax كفاaraa uma sugnaan lahaa صaلاada la halmaamay إilaa daalika tukashadaas maahane qofkii salaad halmaama mar alla markuu soo xasuusto horaha ka tukada ha waa soo socdaa axaadiiskaasu aynu soo socdaa insha allah ha kutubta axaadiista waa kala hormariyaan mararka gaba marka xadiidka anas ibn maalik waa soo socdaa in sha allah waa soo socda alxadiiu khamisa cashara bacda almia can anas bni maalikin can anas bni maalikin radia allaahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam man nasiya qofkii halmaama salaatan salaad falyusalihaa ha tukado idaa dakaraha markuu xasuusto hadduu qofku halmaamo salaad markuu soo xasuusto waqtigaasuu tukanaa laa kafaarata laha kafaaro kale uma sugnaan ilaa daalika tukashadaas maahane xoola bixi lama leh kafaaro kale laguma leh soon laguma leh laakiin marka uu xasuusto waa inuusan dib usii dhigin waa inuusan dib usii dhigin watalaa nabigu wuxuu aqriyey qowlahu ilaahay qowlkiisa tacaala ilaah waa sarreeyaahe ilaah uu ku qowlay wa aqimi salaata salaada oog nabi muuse ilaahay la khidaabay markaasa ilaah ku yidhi wa aqimi salaa salaada oog lidikri aniga lay xusida lay xusaa darteed u oog in aniga lay xuso amase lidikri aniga xus xasuusintayda aan ku xasuusiyo u oog marka taasna waxaa laga deliishaday sharcigii ambiyadii naga horreeyey haddii qur-aanka iyo xadiidka lagu dhex sheego wax nasaqay oo khilaafsanna aan sharciga yaga lagu sheegin annagana sharciyay noota sharcu man qablanaa sharcun lanaa ummadihii naga horreeyey sharcigii allaah uu u soo dejiyey haddii qur-aanka lagu sheego ama xadiidka nabiga lagu sheego sala allahu calayh wasalam annagana sharciyay noo tahay laakiin waa goorma waa haddii aan sharcigayaga lagu sheegin deliil khilaafsan haddii lagu sheego waxay tusaydaa kaas in la nasaqay oo annaga aanala ka rabin sidaasay tusay walimuslimiin waxaa u sugnaaday man nasiya qofka halmaama salaatan salaad ow amase naa macnaha ka seexda qofkii halmaama ama ka hurda salaad qofkii halmaama ama ka hurdo ka seexda fal yusalli ha tukado idaa dakarahaa marka uu xasuusto wala man nasiya qofka halmaama salaatan salaad aw naama ama ka hurdo canhaa salaada fakafaaratuhaa salaadaas kafaaradeedu an yusalliyahaa waa inuu tukado idaa dakaraha markuu xasuusto kafaaro waxa u ah marka uu xasuusto inuu tukado waa ka hurday waa kacay waktigii waa tegey yuu dhihi salaada soo socdaan ku dari doonaa markaasaa tukado saasaa kafaaro u ah hadduu markaas tukado wax dembiya kuma dhicin kafaaro kalena lagama rabo laakiin hadduu markaas dib u dhigo waa dembaaba salaad ayuu halmaamay waa xasuustay marka uu xasuusto ha tukado hadduu tukado wax dembiya qofkaasu kuma dhicin kafaaro kalena lagama rabo laakiin hadduu dib u dhigo oo yidhaha salaadda soo socotaan ku dari doonaa markaasaa d uu dembaabaya sidaasaa laga rabaa qofka bukhaari waxa uu xadiiska waxaa laga rabay saaxiibulcumda bukhaari iyo muslim axaadiisa isku waafaqeen dhammaan xadiidkan kuma sugna watalaa qowlahu tacaalaa intaas watalaa qowlahu tacaalaa intaas kuma sugna bukhaari iyo muslim lafdigaas wey watalaa qowlahu tacaala muslima waxaa ku sugan fain allaha tacaalaa yaquulu mka aayadii akri aqimi salaata lidikri ka lafdigaas iskuma waafaqo salaad qofku markuu ka hurdo oo hurdada ka kaco ayadoo waktigii tegey ama uu halmaamo markuu xasuusto jamaahiirta ahlucilmiga waxay ku tageen inay waajib tahay inuu u degdego inuu sameeyo wax kalena lagama rabo laakiin shaafici wuxuu ku tegey inuu u degdega waa sunno ee xoogaa hadduu dib u dhigo ku dembaabi ma saasuu mara laakiin jamaahiirta culummada badankoodu waxay ku tageen mar alla markuu hurdada ka kaco ama xasuusto markaas inuu degdego ayaa waajib ku ah sidaas ayay ku tageen alxadiiu saadisa cashara bacda almia rawى الbukhaariyu وmslim can jaabir bni cabdiلlaah radia اllaahu canhu ana mucaada bna jabali mucaad bna jabal radia اllaahu canhu kaana wuxuu ahaa saxaabigaas yusallii mid la tukada maca rasuulilaahi rasuulka ilaahi la jirkiisa salى اllahu calayhi wasalam alcishaaa salaada cishaa alaakirata dambayda salaada cishaa alcishaa alaakira in la yidhaha dhowr gooran soo mara magacaas in lagu magacaabi karo waa salaada cishaa nabigu la soo tukan jiray sala allahu calayh wasalam uma yarjicu wuxuu u soo laaban jiray ilaa qowmihi tolkiis fa yusallii bihim wuxuu tujin jiray tilka salaata salaadaas laftirkeeda markaa asaga faradkii nabigu la soo tukaday marka uu soo laabto oo uu tolkiis u yimaado tolkiis waa waa qanaadadii uu ka dhashay marka uu u yimaado waa uu tujinaa afar ragco afartaas ragcood qaraabadu ka dhashay waa reer bani salima isagu waa banu salima oo masaajidka nabiga hal miil camal u jira masaajidkooda markuu yimaado ceshihiyuu imaam ugu noqonaa asaga ceshay faradki waa ka dhaco waa soo tukaday midaan dambe waxay u tahay sunna ayagana faradkiiyay u tahay halkaas waxaa laga qaatay qof sunno tukanaya adoo farad tukaa waa ku xidhan karta fiiriya nabiga waqtigiisiyay dhacday arrin habeen walba uu samaynahay aheed nabigu inuusan maqlinu ma dhici karto waa arrin marka sharci aheed qof sunno tukanaya waa aad ku xidhan kartaa adoo farad adugu tukana adoo adoo farad tukana saas darteeda oo kaleeto marar badan ramadaanka oo kale waxa dhacda qofku cishaa ka soo daaho oo uu yimaado ayadoo la tukana taraawiixdii ceshiyan asaga lagu leeyahay ceshiisiiu ku xidhan karaa ceshii markuu ku xirto laba ragcaa la tukana marka laba ragcaad asalaamu calaykum la yidhaha inta istaagu labada kale ku darsa asagu markaa qof sunno tukanaya waa aad ku xidhan kartaa adoo farad tukanaya xadiidkaanaana u daliil ah xadiidkaanaana u daliil waana sida shaaficiyadu qabaan inkastoo maaliki imaam maalik iyo abu xaniifa iyo axmed ayagu aysan qabin oo khilaafeen saddexda madhaboo kale ma qabaan waxaa qaba madhabka imaam shaafici mas'aladanna waxaa ku xoog badan madhabka shaafici maxaa yaele xadiisku waa cadi waa ku cadi qowlka raajixa marka waa qowlka imaam shaafici culummo badanoo muxaqiqiinana waa waafaqeen shaafici oo awsaaci uu ka mid yahay oo uu ka mid yahay shaekhulislaam ibnu taymiya oo uu ka mid yahay cabdiraxmaan naasiru sicdi aimo badan ayaa waafaqeen oo muxadisiin ah marka qowlka raajixa waa qowlkaas imaamu shaafici u maray alxadiiu saabica cashara bacda almia rawa albukhaariyu wa muslimuun can anas bni maalikin radia allaahu canhu qaala anas ibnu maalik wuxuu uhi kunnaa waxaan ahay nusallii kuwa tukada maca rasuulilaahi rasuulka ilaahi la jirhkiisa sala allahu calayhi wasalam fii shiddati alxarri kulaylka darnaantiisa ayagoo kulaylku aad u daran yahaan rasuulka la tukan jirnay faidaa lam yastadic markuusan awoodin axadunaa qof naga mid ah an yumakina inuu qabadsiyo makaniyo jabhatow wejigiisa min alardi dhulka basada waa fidi jiray hoobahu maradiisa fasajada calayhi waa ku sujuudi jiray ayadoo qoraxdu aad u kulushahay aan rasuulka la tukan jirnu yidhi anas kunnaa waxaan ahay nusallii kuwa tukada maca rasuulilaahi rasuulka ilaahi la jirhkiisa sala allahu calayh wasalam fii shiddati alxarri kulaylka darnaantiisa hadeer sowsooma aanaan marin nabigu inuu yidhi sala allahu calayh wasalam ida shtada alxarru kulaylku markuu darnaado fa abriduu cani salaati salaada oo salaada duhur ah salaadda waa duhurka bukhaari saasuu u baabaysta baabulbraadi biduhri marka salaada qaboojiya haddana xadiidkan anas inuu isku xijiya labada xadiisaa fiicneen xadiidkan anas wuxuu leeyahay qoraxdu aad u kululaa nabiga la tukan jira saasuu leeyahy maxaa laysku waafajina waa iswaafaqsantoo ma isdiidana sababtoo ah qoraxda kulaylkeeda oo aad u adag kaasaa xoogaa dib looga dhiga dhulkii waa kululaaday duhurku intuu jiro dhulka kulaylkiisu waa baaqi noqona xataa kulaylka qoraxda hadduu xoogaa jabo oo u yaraado dhulkii kululaaday kulaylkiisu waa baaqi noqona kulaylkuna ma wada dhammaanaya xoogaa unbuu jabaya xataa casirkiiya kulayla gobolladan oo kulaylku ka jiro casirkii kulaylaa jira marka xoogaa un kulaylku waa yaraanaya maahani ma wada baaba'ayo dhulkii kululaana ma qaboobayo marka dhulkiiu aad u kulul ayaa nabiga la tukan jirnay wey faidaa lam yastadic hadduusan awoodin axadunaa mid naga mid ah an yumakina faidaa lam yastaic marka uusan awoodin idaadu waa darfu zamaan marka uusan awoodin axadunaa qof naga mida an yumakina inuu qabadsiiyo jabhata wejigiisa min alardi dhulka ilaa waxa la rabaa qofkii sujuudayo wejiga inuu dhulka qabadsiiyo oo uu ku xasilo aa la rabaa qofku markuusan awoodin basada waa fidina howbahu maradiisa maradaas waa midee waa marada uu kor u sito oo uu kor ka sito oo maxaa caddaynaa bukhaariga waxaa ku sugan fa yadacu axadunaa darafa hawbi marada darafkeeduu dhigi jir marada darafkeeduu dhiga jir fasajada calayhi waa ku sujuudi jir marka xadiidku muxuu tusaa haddii wejiga dhulka la qabadsiin karo oo wax dhulka kuu diidaya inaad wejiga dhulka dhigta aysan jirin marada ma dhigi jirin iskama xiji jirin ee wejigooday qabadsiin jireen meesha lagu sujuuda ee marada ay kor ka sijaan iskama xiji jirin dhulka saxaabadu saas ahayd laakiin markay awoodi waayaan ay maradooda darafkeeda ku sujuudi jireen weliba waxaa ka sii caddaan badan sida bayhaqi uu yidhi hadalka xasanubasri uu yidhi asagoo saxaabada ka warramaa annahum kaanuu yasjuduuna wa aydiihim fii hiyaabihim waxay sujuudi jireen ayagoo maryohii ay gacmuhu maryahooda ku dhex jiraan ayagoo gacmahoodu marada ku dhex jira kulaylka jira ay sujuudi jireen wayasjudu rajulu calaa cimaamatihi ninku wuxuu ku sujuudi jiray cimaamadiisa iiri inay tahay maradii la sito cimaamada uu sito darafkeedu ku sujuuda marka waa caddahay maraday siteen inay tahay waxay ku sujuudayeen sidaas wey marka shaaficiyadu waxay yidhahdaan marada aad kor ka sidato oo markaad dhaqaaqdo hore ka dhaqaaqayda maradaas sujuudda iskama xiji kartid qaar ka mid a xadiidkan inay ka jawaabaan isku dayan waxay yidhahdaan waxaa looga jawaabaa marow dhe oo qayb dhulka taallo qaybna kor ay ka sitaan qaybtaasay ku sujuudaya laakiin dhar saasa maba lagu yaqaan saxaabada ciriiriga iyo dhul dharku siduu ahaa laguma oqoon waxaana ka sii caddaan badan siduu bayhaqi oo shaaficiyadii ka mida yidhi cimaamad cimaamadu ma mara dhulka inta la dhigo qaybna madaxa la saarto qaybta dhulka taalla aysan dhaqaaqayna dhir badana meeqa mitir ay jeedaa cimaamaddaas waxa jira ma marka cimaamadda ay sitaan ayay darafkeeda iska xiji jireen marka xaaladdu haddii ay kulushahay oo dhulka wejiga aad dhigi weydo kulayl daraandiis ama meeshaa dhagxaan aan wejiga la dhigi karin waa inaad iska xiji kartaa kuu bannaan haddii kalena asalku wuxuu yahay inaadan waxba iska xijin asalku waa sidaas cabdullaahi bn cumarna sanad saxiixa ayay uga sugantahay sida cabdirasaaq uu wariyey idaa sajada wa calayhi cimaamatun yarfacuhaa xataa yadaca jabhatahu bilardi markuu sujuudaya cimaamad u wato cimaamadda waa iska kor yeeli jir oo cimaamadda kuma sujuudi jir marka asalka waa inaad ku sujuuddo meesha oo maradan aad kor ka sidataa aysan sujuudda dhulka kaa xigsan laakiin haddii ay daruuro timaaddo dhulka aad dhigi weydo waa kuu bannaanya xadiiskeediina waa kana alxadiiu aamin cashara bacda almia xadiiska toban iyo sideedayda boqol ka gabaal rawa lbukhaariyu wa muslimu bukhaariya muslim waxay ka wariyeen radia allaahu canh rawa lbukhaariyu wa muslimu bukhaariya muslim waxay ka wariyeen can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala abu hurayra inuu yidhi qaala rasuululaahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam laa yusallii axadukum qof idinka mida yuu ku tukan fi thawbi lwaaxidi hal maro laa yusallii laadu waa naafiya maaha naahiya yusallii ya-deedu waa suganta haday naahiye ahy alheed waa la xadfi laha laa yusallii alla dhiila laakiin waa nafyi bimacnaa nahyi oo sida nahyigiya loo macnayna sidaasna ibnu ahiir ayaa yidhi xaafid ibnu xajarna macnahaas inuu sheegi jiray sidaasaan rajayna marka waa noocaas laa yusallii yuusan ku tukan aad leedaa nahyaad ka dhigay waana laa naafiyaahe macnaha nahya laa yusallii yuusan ku tukan axadukum qof inin ka mid ah fi thawbil waaxidi hal maro raggaa laga hadlaa markaan nin keligiisa inta maro dhexda ku xirto oo xudunta iyo labada jirib inta u dhaxayda qarsado yuusan iska tukan laysa calaa caatiqi deegtiisa ama garabkiisa xaal uusan ku sugnayn minhu marada xaalu ka mid yahay shay-un waxba asagoon garbaha waxba saaran oo qaarka hore ka qaawan war qofku yuu tukan raggaa saasuu xadiisku leeyay saasuu xadiisku leeyay qofku marka waa labo inuu heli karo horta casaalatan intaadan qaybin waxaad leedahay qofka tukana inuu isqurxiyaa ilaahay amr yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin ilaah wuxuu leeya banu aadanow quruxdiinna qaata salaad kasta agteeda kulli masjidin waa kulli salaad mar kastoo tukaydaan ilaahay baad hor istaagaydaan war isqurxiya waxaa aad ula yaab leh qof haddii la yidhaahdo martiyaa kuu taagan dad waaweynaa ku sugaya inaad la kulanto aad isku soo qurxina markuu salaada tukanaana go-ii uu ku seexdo foosha xumaa isagoo sirta si u qaad daran masaajidka imaana oon la fiiri karin ama funaanad garan ahoo waxa weeyaan halkaas riir yar ku leh sita waxaa la rabaa ilaahi weynaa markaad la koodaydo tukaydo inaad isqurxido yaa bani aadama khuduu ziinatakum quruxdiina qaata waa la isqurxiyaa marka tukaydu marka haddii qofku uu heli karo dhar oo uu qaybta kore iyo midka hooseba ku qariyo sida qurxoon waa sidaas waa inuu kor mara saartuusan tukan isagoo garbaqaawan oo inuusan tukan hadduusan heli karin oo u hal mara hayo maradaa la kala qaybina siduu nabigu ku yidhi salى اlahu alay wasl xadii saxi bukhaariga jaabir ibnu cabdilaahi uu ku yidhi fain kaana waasican faltaxif bihi maradu hadday waasac tahay hullaabo macnaha marada inta dhabarka soo marido oo labada daraf labada daraf isdhaafsiido surka halkaas ka xidho maradu hadday weyn tahay waa hal marad haysataa maradu waa weyn tahay soo maaha saas inta isku dhaafsidid oo labada daraf halkaan surkaana halkaas jeegadaa iskaga xidho marka korna wax unbaa kuu saaran cawradiina waa kuu qarsoon waa maradu markay weyn tahay nabiga salى اlahu alay waslm wuxuu yidhi fain kaana waasican hal mara haddaad haysato waasaca faltaxif bihi hullaabo wain kaana dayiqan fatazir bihi hadduu cidhiiri yahayna dhexda ku xidho ee qaybta hoose ku qarso marka qofka haddii ilaahay u waasiciyey oo u dhar heli karo waa inuu garbaha wax saartaa hadduu cidhiiri jiro hal mara uu yahay maradu hadday waasac tahay waa inuu garbaha wax ka gaarsiiya cawradana ku qarsadaa haddii hal mara uu haysto maraduna aysan ku filnayn kor iyo hoos hoosuu ku qarsanaa sidaas weeye garbaha qofku markuu tukana ragga qaybtooda kor cawra maaha laakiin salaaddu waa ka duwan tahay waxyaalaha kale salaaddu waa ka duwan tahay qofka markuu caadi yahay iyo markuu lafkooda waa kala duwan sidaas daraaddeed ahlucilmigu way isku khilaafeen qofku markuu ninku markuu tukana hadduusan garbaha waxba saaran ma ku dembaaba agarka fuqahadu waxay yidhahdeen ku dembaabin maa laakiin sunnu ka tegin saasay yidhaahdeen ahlucilmiga galana waxay yidhahdeen maya waa ku dembaabaa saasay yidhaahdeen waa ku dembaaba imaamu axmedaaba sidaas marayba ibnulmundiraa sida doortayba oo marayba duu heli karo xaafid ibn xajarna fatxulbaarigu kuugu sheegaya fatxulbaariga ayuu ku sheegaya bal a'immada shaaficiyadoo kale gobol kaleo doortay uu sheegayaa uu ka mid yahay asheekh taqyudiin subki bal wuxuuba leeyahay naska shaaficiyaaba saas ahaaba qofku hadduu heli karo waajib ay ku tahay naska shaaficiya saas ahaayuuna leeya waana sidaas qowlku doorta marka qofkii heli kara waa isagoo qaar qaawan waa inuusan tukan waa inuusan tukan qofkaan heli karinna halkiisa maro cawradu ku qabsana alxadiiu taasica cashara bacda almia xadiidka toban iyo sagaaleeya boqol ka gabaal rawa albukhaariyu wa muslimu bukhaari iyo muslim waxay ka wariyeen can jaabir ibni cabdillaah radia allaahu canhuma cani nebiy nabiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayh wasalam annahu nabigu qaala inuu yidhi man akala qofkii soo cuna huuman toon ow basalan basal falya'tasilna hanaga fogaado tuunta iyo basasha ciiriinka ah laga hadla toonta iyo basasha ciiriinka waa soo karayaan karkoodaasu dadkana waa dhiba malaa'igtana waa dhiba qofku marka hadduu mar dhow soo cunay yuusan masaajidda imaana nabigu yidhi sala allahu alay wasalam ha naga fogaado ow liyactasil ha ka fogaado masjidana masjidkayaga saasuu yidhi waa shaku raawi inuu yidhi ha naga fogaado inuu yidhi masaajidka ha ka fogaado masaajidkeena walyaqcud ha fadhiisto fii beyti gurigiisa gurigiis ha iskaga tukado marka ma loo roonaaday mise waa la ciqaabo waa la ciqaabay qofka jamaacadii fadligeediiyo qayrkii o dhan uu ka qabo marka maahan in la leeya waa iska tukay gurigaaga dhib male adugu waa qof la tacsiiray tacsiira ku dhacday sidaas macnaheedu waxay tahay salaadu markay soo dhowdahay waa inaadan cunin wax afkaaga uriya salaadu markay oo salaadii ka hor aan ka go-ayn afka waa inaadan cunin wey wawtiya waa loola yimid oo waa loo keenay nabiga biqitrin dheri ama digsi dherigaasoo fiihi dhexdiisa khudrawaatun qudaaryaal ay ku sugan yihiin qudaariyaalkaasoo min buquulin begelyaal ah begelka luqada carabiga waa dhammaan qudaarta cagaaran wey qudaarta cagaarano iyadoo cagaaro ciiriinkaa la cuno taasaa la yidhaha buquul ee begelka midka soomaaliga u yaqaanin oo keliya maaha fawajada wuxuu helay nabigu lahaa qudaarta xaalu u sugnaaday riixan kar qudaartii loo keenay qudaartii loo keeno cagaarka aheed ayaa wax uga soo kareen oo u soo urtay fa sa'ala waa weydiye wuxuuhi waa maxay waxa ka soo karaya fa uqbira waa loo sheegay bimaa fiihaa waxa qudaarta ku sugan oo min albuquuli bagalyaal ah waa qudaarta gabal sida basalbaarkii oo kale iyo kuwaas wey kuwaasaa loo sheegay oo la yidhi begelka ku jira wey waxa soo karaya waxaa ku jira weeye waxa soo karaya sidaas weeyaan lafdiga wautiya waxaa loola yimid biqidrin soo saas inima dhigayo ibnu daqiiqul ciidka balfiiriya waxaan rajaynaya inuu dhihi jiray lafdiga alqidri waa tasxiif sawaabku wuxuu yahay bibadrin oo ba badriguna waa dabool daboolka weelka weeye marka digsi maaha saas kaag waa midka wax lagu daboolo saasaana waafaqsanuu yidhi bukhaariga iyo abu daawuud siday wariyeen waana sidaa sawaabka ah saasuu dhihi jiraan rajeyn ibnu daqiiq ulciidka marka nabiga waa weydiiye waa muxuu yidhi waxa ka soo karaya markaasaa la yidhi begalaa ku jira fa qaala wuxuu yidhi qarribuu ahaa dhoweeye ilaa bacdi asxaabi asxaabtiisa gabalka midoo la joogay uu yidhi u dhoweeye anugu cuni maye waaban abu ayuub alansaari wey bacdiga laguu sheegaya abu ayuub wey falamaa ra'aahu ra'aa faacilkeeda halkaadu celin huuda see mafcuulka halkaadu celin sida sawaabka waxay tahay faacilka ra'aa bacdiga u celi oo abu ayuub ah huudana nabiga imtinaaca diididda uu diiday u celi falamaa ra'aa bacdigii markuu arkay hu ey imtinaacahu nebiga diididdiisa cunidda uu diiday kariha bacdigiina waa nacay aklaha qudaarta inu cuno isagiina waa cuni diiday nabigu u riixuu yidhi waa loo riixay cunaa leedi nabigu ma cunaye isagiina markuu arkay nebigu inuu ka joogsaday isna waa ka joogsaday falamaa ra'aa bacdigii markuu arkay hu ey imtinaaca nebiy nabiga ka joogiddiisa markuu arkay keriha bacdigii waa nacay aklaha inuu cuno qudaartaas qaala nabigu wuxuu yidhi kul qun adugu fa innii aniga unaaji waxaan la koodayaa man axad laa tunaaji adugu aadan la kooday waa malakuljibriil nabiga hadba waxya uu ku soo deji uu la imaana malku jibriil waxyaa soo degaa waxyiga wax loo soo dhiiba malag malaku jibriilo macallinkiisii marka wuu dhibsanaya urkaan malagu marka wuxuu yidhi cid aadan adugu la koodaynaan anugu la koodaahe adugu cun ila mid ma tiidi marka taas waxay tusee qudaartan ama basasha ama tuunta ama basalbaarka dhammaanteed waa xalaal qofku waa cuni karaa laakiin waktiga salaadu soo dhowdahay waktigaas waa inaad iska ilaalido nabiga laakiin dadka wuu uga duunaa masaladaas asaga oo asaga wuxuu la koodayay axdana inagu la kooday macallinkiisa wuxuu ahaa malaku jibriil malagkuna waa dhibsana waxa marka nabiga sidaasuu dadka uga duunaa sala allahu alay waslm masaladaas lafdiga xadiidka wa utiya lafdigaas oo cumdaha ku sugan sida sawaabka ahayd bukhaari iyo muslim ku taalla waxay tahay waanahu uutiya saasaa bukhaari iyo muslim ku taalla lafdigaas marka waa in saas loo soco waanahu uutiya sidaasaa ku taalla saxiixaynka sidaasaa ku taalla xadiidkii marka waxaa laga qaatay qofka wax oo afka urinaya inuu ka fogaado markuu salaada soo aadayo waa inuu aad uga fogaado waxaa kaloo laga qaatay qudaartana waa xalaal ayadu asaalatan alxadiiثu اcishruuna bacda mia xadiidka labaatan ee boqolka gadaal marwiyun can jaabirin radi allahu canhu ana nebiya nabiga salى اllahu calayه wasalama qaala nabigu wuxuu yidhi man akala basala qofkii basal soo cuna aw ihawma ama toon soo cuna aw ilkuraafa ama basal baarka soo cuna falaa yaqrabanna yuusan ku soo dhowaamin musallaana meeshaan ku tukayn yuu naga imaan meeshaan ku tukanayn meesha aan ku tukanayno yuu naga imaan fa inal malaa'ikata malaa'igtu tata'adaa waa ku dhibtooneen mimaa shaygaya ta'adaa minhu insaanu insaanku uu ku dhibtoodo wa fii riwaayatin banu aadam banu aadam waa maxay mimaa yata'adaa minhu banu aadam waxa banu aadamku ku dhibtoodo malaa'igtu waa ku dhibtooneen marka dadka mu'miniinta oo masaajidka ku tukanayana waa ku dhibtoonaya malaa'igtiina waa ku dhibtoone waana xaaraan in la dhibaa malaa'igta iyo mu'miniintaba wاladiina yu'duuna almu'miniina wاlmu'minaati bigayri ma ktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa isman mubiina marka ma ahan shay mubaaxa waa shay xaaraan ah inaad dhibto dadka mu'miniinta waa xaaraan malaa'igta inaad dhibto bal ilaahan idinku dhaasho u fiirsada basashii toontii basalbaarkii oo xalaasha ahaa haddii la yidhi qofkii soo cunay masaajidka yuu imaanin bal kii sigaar soo cabay ka warran weligiin mayninku soo xigsaday salaada subax qof sigaar soo cabay inna lilaahi wa inna ilayh qofuusan ku xigsano war ma oga isagoo xalag ku bariyey ma rukuuci karta haddaad isla rukuucdan waa dhib waa hunqaacid haddaad ka hartana imaamkii aad ka hareen bal meel aad maxay kugu tegaydaa neefta isku celi qof marka ma neefaad isku celidaa mise waa tukataa dhibka ay ku hayaan hadday ogaanahayeen bayd alle may imaadeen dhibaatada ay dadka muslimiinta ku hayaan dadka sigaarka caba war dadka sigaarka caba oo masaajidda ilaahay ha imaanina guryihiinna ku tukada haddaad tukaydaan saxduna waa maxay waa inaad ka hartaan sigaarka iska daaye iska daaye war sigaarka iska daaye waa xaaraan qaطcana kuwa caamaha meela waaa ka ihahda waa karaahiyo yaa ku yidhi yaa ku yidhi waa karaahiyo waa xaaraan dhaqaatiirta gaal iyo muslim waxay isla ogol yihin inuu dadka dilo qofkuna naftiisa inuu dilaa xaaraan qaطcana wey walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima nabiga salى اlahu alay waslam xadiiska bukhaari iyo muslim wuxuu leeyahy qofka naftiisa dilaa naartuu gala waana ku waara saasuu yihi nabigu salى اlahu alay waslm naartuu gelayaa waana ku waaraya soo ma jeedin naftuu gelaya waa ku waara sambabuhu eerka dhigaya laakiin shaydaanka cadownimadiis waxaad ku ogaataa ilaahay qofkuusan hanuunsiin ma hanuunayo ayagoo sidaas u og ayay cabayan bal waxaan aragnay gabar waddamadaas gaaladaa ku fidnowdoo sigaarka cabtay oo hindiya loo keenay caafimaad sambabaha eber noqday waddanka ay joogtay canaday ka timi waxaa la yidhi reejo mari dhaqaale in lagugu bixiyo lagugu daweeyaa sax ma noqon karo xale waa tag maxaad u maranaysa ummadda bax indiya iska tag mararka gabal wiilku waa ka tegay way soo naaxayda markay soo naaxdo waa booye waxay lahdaa naftaydiiyan dilay suntaas anaa caday ilaahu hay cadaab warriba muslimad maahan gaal fiiri waa gabar soomaaliya ilaahu hay cadaab say u boodayda abaara jooga markay xoogaa joogta ilad xabad iisoo shida hadda waa saas marka fiiriya gaaladiiyo gaala ahaa waxay dareemeen bahalkaanu dilaa inuu yahy markaasa annagana masaajidda inta iridunta ku soo tufo oo qurquryo qurquryo dhulqoo tufu soo gela isagoo uu afka ka baxayo sanka u soo galaa masaajidda ilaahay inaa lilaahi wa inaa ilayh war ilaahay ka baq war masaajidda ilaahay ka dahira waxaas najaasta muslimkana ha dhibinina qofka masaajidkan ajar kama helayo saa mu'miniinta iyo malaa'igta u dhib ah waa arrin aad u khatara waxaana ka sii yaab badan oo iigu yaab badnaa xaramka mako kacbada agteeda waa lagu cad masa marka saas masaajid uga baxdo barxaddaa lagu cadaa bal dadku say u fidnaysan yihin markaasaa nin soomaaliya waxaan ku arkay anta meesha kacbada agteeda iska raacnay aan anir bal waxaan fiiriy markaasu wuxuu yidhi wax la yaable waxaa weeye anuu maraykanan uga go-ayuu sigaarka ku yidhi markaasaana say ku dhacday uu yidhi nadaam waddankaas ayaga naftooda waa yaqaani baalka inuu sun yahay dilaayo ogi kow carruur siddeed iyo toban sano ka jira laga gadi maayo haddaad u dirsato maba laga gadayo kow carruurta dhexdeeda kuma cabi karti meel bulshada ka dhexeeda kuma cabi karti haddaad carruurta ku daweynay haddaad dhexdeeda ku cabto guriga kuma cabi markaad cabayo waa baxe sigaarna soo cadaad leedahay guriga waa ka baxe markaasaa wuxuu yidhi gurigiiyan ku cabi jiray waxaa la yidhi kuma cabi karti kaasaan jaranjarta la aadaa hor inta baxo markaan baxa inta tago gaari shidaal ku shuba soo gado ila carruur laga gadi ma aan jaranjarta ku dhuuqaaho markaasaa jaranjartii lagu qoray oo laguma cabi waa yaabay meel lagu cabaan la aadaa hoy maalinkii dambaa wuxuu yidhi inta gaari shidaal ku shubay oo tegey oo soo gaday aan meel lagu cabi jiro aan arki jiraan aadayo meeshaan tago yidhi iyadoo lagu qoray laguma cabi karo markaasa inta dhulka dhigan ku istaagaan jabshay meeshaasaan uga haray laakiin muslimiinti maxay ku cabayaan xaramka meel agtiisa xaramka dhexdiisa xaramka dhexdiisa waa masaajidka haddaad barxadda ka baxda waa ugu tegi soo ma jeed muslimadaas musiibadaasaa muslimkii haysan marka suntaas muslimka waa inuu ka go-o allahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu wasalam wbaarak calaa nabiyina maxamed